xeer madaxweyne oo lambarkiisu afar julaay afarteedii oo ku saabsan magacaabidda taliyaha qaybta booliiska gobolka mudug iyo ku-xigeenadiisa madaxweynaha dowladda puntland markuu arkay dastuurka puntland markuu arkay aqoonta iyo kartidooda iyo aragnimadooda shaqo markuu tixgeliyey tala soo jeedinta guddiga qiimaynta iyo dibeegista amniga gobolka mudug wuxuu xeeriyey waxaa gaashaanla dhexe cabdiwaaxid cabdulle warsame loo magacaabay taliyaha qaybta booliiska gobolka mudug waxaa sidoo kale loo magacaabay gaashaanla dhexe gaashaanla sare gaashaanle cabdulqaadir axmed cumar loo magacaabay taliya ku-xigeenka qaybta booliiska gobolka mudug xeerkani wuxuu dhaqangelayaa markuu madaxweynuhu saxiixo uuna saxiixay waa mahadsantihiin